فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaah kulanti wanaagsan ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobadaad caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweenay qurbajoog ahayd oo muddo la shaqaynaysay dowladda federaalka oo saraakiil iyo madax ka tirsan dowladda federaalka ay kula kaceen gaboodfale kala duwan iyadoo xabsi la dhigay loona geystay tacdiyaad kala duwan iyadoo ka warramaysa ayaan idiin soo gudbin doonnaa sidoo kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa maxaad kala socotaa tuugga argagaxada waa xanuun aysan dadku inta badan ku baraarugsanayn balse qofka uu u dhuunto isagoon ogayn in dhoole aan waxba kaga qaban karin ka dhiga waxaan idin haynaa waraysi aan la yeelanay dhakhtar ku takhasusay xanuunnada indhaha waxaan ka marneen barnaamijka dhuuxa xubintii faa'iidada caafimaadka iyo wararka caalamka
إسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag ugu horreyn waxaan ku horraynaynaa wararka caalamka waxaana soo gudbinaya cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay dad badan ayaa ku shahiiday duqime ay ciidamadii yuhudu ka geysteen magaalooyin ku yaala waqooyiga daanta galbeeda diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa waxay duqimo baalimaa ka geysteen deegaanka damuuci ku yaala magaalada duubaas ee dhacda waqooyiga daanta galbeedda laysto waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan isla deegaankan ay ciidamada yuhuuda ku burburiyeen guryo aad u fara badan oo ay degan yihiin dad shacab ah iyagoona xabsigu dhaadhiciyo tobannaan ruux oo kale howlgalla caynkan oo kale ayay sidoo kale ciidamada yuhuudu ka geysteen xerada alfaarica ee dhacda magaalada duubaas ila waridi ku sugan magaalada ayaana waxay sheegeen dad badan ay ku dhaawacmeen weerarada ay halkaasi ka fuliyeen ciidamada yuhuudda si kastaba ciidanka saayinada yuhuudda ayaa weli halkooda kasii wada howlgalka ay ku qaadeen shacabka abriyada ee ku dhaqan waqooyiga daanta galbeed bishii dhammaatay ee janaayo oo keliya waxay ciidamada yuhuuda ku dileen daanta galbeed in ka badan konton iyo shan ruux oo falastiiniyiin ah halka ay xabsiga u dhaadheeciyeen saddex boqol iyo siddeetan ruux oo kale kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay dhankoodu bilaabeen iskacaabinno xoogan oo looga hortagayo duulaanka gardarada ay ku soo qaadeen ciidamada yuhuudda waqooyiga daanta galbeed laguna difaacayo cirdiga iyo dhulka muslimiinta dhinaca kale haddaynu egno kooxaha muqaawamada falastiin ayaa maanta shaaciyey shakhsiyadda ruuxii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday xerada ay ciidamada yuhuuda ku lahaayeen deegaanka taysir ee dhacabariga magaalada jinin ee daanta galbeed kaasoo sababay dhimashada laba askari oo yuhuud ah iyo dhaawaca kuwo kale war saxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay muqaawamada oo ay baysay wakaaladda wararka ee shaab ayaa lagu yidhi waxaan uga tacsiyeynaynaa shacabkeena falastiiniyiinta iyo guud ahaan ummadda islaamka shahiidka mujaahid maxamed oo ka soo jeeda magaalada duubaas oo waa ninkii fuliyey howlgalkii taysar ee tayada lahaa kaasoo dhacay subaxnimadii shalay war saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi sii socoshada howlgallada iskacaabinta waxay xaqiijinaysaa awoodda ay dadkeena u leeyihiin inay ka hortagaan gumaystaha waxay sidoo kale xaqiijinaysaa guuldarada dhammaan iskudayadii lagu doonayay in lagu xakameeyo iskacaabinta ka dagaalamaysa daanta galbeed gacmahana looga qabto gabagabadii war-saxaafadeedka muqaawamada falastiin waxaa baaq loogu diray dadka ku nool daanta galbeed waxaana lagu yidhi dadkeena ku nool daanta galbeed waxaan ugu baaqaynaa inay sii wadaan iska hor imaadyada iyo iska caabinada gumaystaha oo ay ku dhegnaadeen wadadaasi inta xorriyadda laga helayo lagana soo celinaya xuquuqda sharciga ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay kooxda muqaamada falastiin ciidamada yuhuudda ayaa shalay oo talaada ahayd ku dhawaaqay in la dilay labo ka mida askartooda lana dhaawacay sideed kale kuwaasoo laba ka mid ay xaladooda aad u liidato kadib weerar ka dhacay deegaanka taysir ee dhaca waqooyiga daanta galbeed dad badan ayaa ku dhaawacmay weerar toogasha oo ka dhacay gudaha dalka maraykanka wararka ka imaanaya cariga maraykanka ayaa waxay ku waramayaan in toogasho sababtay khasaare kala duwan ay ka dhacday gudaha dalkaasi weerarkan ayaa wuxuu si gaar uga dhacay baqar lagu iibiyo walxaa qarxa oo ku yaala gobolka ohaayo ee dalka maraykanka sida ay warbaahinta u sheegeen madax ka tirsan maamulka gobolkaasi fuliyaha weerarka ayaana waxa uu suuragashay in halkaasu ku dhaawaco shan ka mid ah dadkii ku sugnaa gaagaarka baqarka afayeen u hadlay maamulka gobolka ayaana waxa uu sheegay inay isbitaalka iminka geeyeen dadka qabay dhaawacyada kala duwan balse maysan sheegin inay jiraan wax dhaawacyo ah booliiska iyaguna maysan ka hadlin sida uu dhacay weerarka waxa soobayo qofka geystay iyagoo keliya ku gaabsaday inay sheegaan gurmad ay u fidiyeen dadkii ka badbaadiyay halkaasi ku sugnaa dalka maraykanka ayaa waxaa muddooyinkii dambe si aada ugu soo noqnoqonayay weerara ceenkan oo kale ah kuwaasoo lagu beegsanaya dadka amerikanka ah shil baabuur oo soobay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay galbeedka dalka indunuusiya wararkii naga soo gaaraya dalka indunuusiya ee qaaradweynta aasiya ayaa waxay ku waramayaan in gobolka jeva ee dalkaas uu ka dhacay shil geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jiro shilkan ayaana yimid ka gadaal markii uu gaaro nooca xamulka qaado u waaye bareega waxayna midaas soobtay in isku dhacaan laba gaari oo kale sida laga soo xiganaya xafiiska samata bixinta ee magaalada jakarta shilkan ayaa waxaa ku dhintay siday warbaahintu tabinayso sagaal iyo toban qofood oo ka mid ah dadkii ku sugnaa halka uu shilka ka dhacay halkae dhawacyo kala duwan soo gaadheen koo iyo toban ruux oo kale kuwaasoo dhammaantood iminka lagu dabiibaya xarumaha caafimaad ee ku yaala gobolka jeva oo ah gobolka uu sida gaarka uga dhacay shilkani dhowr jeer oo hor waxaa magaalooyin ku yaala dalka indunuusiya ka dhacay shilal ciinkan oo kale ah kuwaasoo waxyeelo kala duwan sababay ugu dambayntii dowladda shiinaha ayaa qaaday weerar dhanka dhaqaalaha oo ay ka gaargudanaysa dowladda maraykanka kadib markii madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka donald trump uu badeecada ka imaanaya dhanka waddanka shiinaha kusoo rogay canshuuro xad daafa oo gaaraya boqolkiiba toban ayaa waxaa cirkaas ku shareeray xiisada dhanka dhaqaalaha ee u dhexeeya maamulka washington iyo midka beijing xogaha haatan la helaya ayaa waxay sheegayaan canshuuro xad daafa oo gaaraya boqolkiiba shan iyo toban canshuurtan ayaana waxay ku soo rogtay dowladda shiinaha badeecadaha kala dhuxushaya gaaska dabiiciga ah ee uga imaanaya dhanka maraykanka si kastaba tani ayaa loolan cusub oo dhex mari doonaa xukuumadaha washington iyo beijing kaasoo ku aadan suuqa ganacsiga wararka caalamka dhegaystayaal caw waanaga inta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qeybaha hore ee barnaamijka ayaan ku jirnaa maxaad kala socotaa tuuga argagaxada waa xanuun aysan dadka inta badan ku baraarugsanayn balse qofka u soo dhuunto isagoon ogeyn in dhoolo aan waxba qaban karin ka dhiga waxaad ku soo dhowaataan waraysi digtor ku takhasusay indhaha oo shaqo howlo ah ka wada isbeddelka guud ee deegaanka kunyabarrow waxaana waraystay weriye cabdifataax maxamed qaasim ditoore aada baad ugu mahadsantaha waqtigaaga waxaan rabnaa inaan ca- kaala sheekaysanno caawa xanuun haliskiisa leh oo u baahan in bulshada laga wacyigeliyo Een, waa xanuunka loo yaqaano glucoma xanuunkan eh, adiga ayaa dhakhtarkii ah Eh, waa maxay glucoma bal sharaxaad naga sii marka hore bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu alay wasalam horta gulukoma si guud ahaan waxaa la yihahdaa xanuunka biyaha indhaha gala yaa af soomaal ahaan lagu yihahdaa sida caadiga ah ere bixintiisa caafimaadka waxaa la yihahdaa waa xanuuno badan oo isku tegtegay oo ay keenaan ende resultigooda meesha ugu dambeyso iyo dhibka ugu dambeeya waxay gaarsiiyaan xididka neerfaha aragga qaada marka eh, sababta ay waxyeeladaas u gaarsiinayaan waa maxay ma dhibka imaanaya markaas ee keenaya in neerfihii ay waxyeeleeyaan ma biyaa ma hawaa ma nabarba waa maxay waa xanuunka dabacadiisa lagu yaqaano macnaha waa xanuuno badan oo isku tegay oo saamaynta ugu badan laga dareemo xididka aragga qaada marka waxa ugu badan oo qofka dhibaatada u keeno waxaa jira biyaha jiro isha gudaha ku jiro oo aan ilinta nuuca ilintaan ahayn oo isha gudaheeda ku wareegaa jiro nuucaasa wuxuu keenayaa in marna ama u bato ama mar uu iska caadi yahay waa ama meelihii ay maraayeen biyahaas inay xirmaan ama inay soo saaristooda badatoo kale ama xanuuno kaleo hiddo ah oo marka laisku tago isku tagaan ugu dambeyn dila xididka arga qaada oo qofka argiisa uu ku weyn karo cudurkan kolley ee calaamadihiisa iyo waan geli doonnaa ee noocyadiisa maxaad nooga sheegi kartaa nuucyadiisa waxaa ugu muhiimsan laba qeybood nuuc loo yaqaano primary iyo secondary in si iskiis ah xanuun ku yimaado oo asina nuucyo badan sii kale leh iyo in dhaawac qof ku dhacay ama qaliin uu galo kale inay kaga yimaadaan labaas nooca ugu waaweyn oo primary secondary lakala yiraahdo primaryga lasii kala qeybiyaa oo nooc loo yaqaano primary open angle glucoma iyo primary closed angle glucoma angalka mar la fiirinayo inuu xiran yahay inuu furan yahay ah secondarygana sidaas oo kale asigana iyo nooc yaryar waxaa jiro ilmaha yar ay ku dhashaan oo asin loo yaqaano infantile glucoma ama congenital glucoma loo yaqaano caruurtay ku dhashaan weh marka ee, calaamadihiisa maxaad nooga sheegi kartaa si qofka uu yacni u dareemi karayo in xanuunkaasi uu ku dhacay bal calaamadihiisa calaamadaha ugu muhiimsan marka caruurta laga fiirinayo caruurta waxa ugu badan oo laga arko waxaa waa indhaha inay waaweynaadaan Eh, indha waaweyn ay caruurta yeeshaan ilmaha yaryar markay dhalanayaan weliba Eh, qaybtan madowga koorneyda loo yaqaano inay aada u weynaato kale xanuunadaasa lagu arkaa caruurta yar dadka waaweynna waxaa lagu dareemi karaa waxaa soo luma badanaa aragga hareeraha haadadka ah qofka aragyada aragga hareeraha aragga dhexda u fiican yahay badanaa qofka xanuun gulkoomada qaba argiis tooska oo nadiif wuxuu waayaa aragga hareeraha luma marka hore oo tusaalahaan qofka garabkiisa ee, taagan oo kale Ha, ma arkaayo qofka garabkiisu taagan oo kale ma arkaayo qisooyinka naga soo maro kale waxaa ka mid ah darawal baabuur wado kale oo aan dareemeynin baabuur kaleo dhinac ka dhaafayo kale haadka aan la soconin Eh, wax shay jidka yaaloo kale inaan si fiican u arkaynin oo kale marka qeybo ka mid a aragga yaa lumaya marka hore marka halka calaamadaasaa lagu gartaa marka hore marka araggii wuxuu noqonayaa een, sidii tooshkii oo kale inta ka hor muuqata keliya ayuu qofkii arkayaa oo wuxuu luminayaa een, araggii kale hareeraha haa aragga hareeroo marka hore kasoo dhintaa oo qofku wuxuu noqonayaa aragga tunnel vision waxaa la dhacayo oo qof inuu qof tubo wax ku dhex fiirinayo kale tubo dheer oo dhulba dheer leh dhexdeeda qofka inuu ka fiirinayo kale yaa marka hore ku dhacayso oo aragga hareeraha kasoo lumo marka dambena aragga dhexda oo central visionka lumo qofka marka ugu dambeysa waaya idinka marka eh, sideed ku ogaataan marka laga yimaado calaamadahaas eh, iyo qiyaastaas marka laga yimaado ma qalab ayaa loo isticmaalaa see lagu ogaadaa qofka in xanuunkan uu hayo uu ku dhacay waxa ugu s- ugu- ugu sahlan ee lagu ogaado waxaa waaye eh, in loo sameeyo fundus examination loo sameeyo shabakada qeybaha dambe ee isha in la fiiriyo kaasaa lagu ogaadaa dhaawaca gaarayo eh, xididka neerfaha arga qaado halkaasaa laga ogaadaa oo baaritaan ahaana kombyutaro loo adeegsadana way jiraan oo sheegayo eh, dhaawac intuu la egyahay Waaya, dhaawaca marka laga yimaado biyaha ma jiraan xaddi la- yacni la cabiro oo waxaad sheegtay in biyaha waqtiyada qaar ay keeni karaan in cadaadis iyo nabar uu yimaado marka xaddi la cabiro oo biyaha qofkan ay ku badan yihiin ama ay ku yar yihiin la dhihi karo ma jiraa haa caddi xaddi la cabiraa jiro inkastoo aan aada loo ictimaadin oo waxaa jiro mashiin lagu cabiro oo tonometer la yiraahdo inkastoo aad aada loo sii casriyey oo baal la yiraahdo icare iyo asoo aada usii fudud iyo goldman aplanation tonometerka iyo lagu sameeyaa examinationka baalka lagu cabir biyaha lagu cabiraa ee, mashiinadaas yararka ah waxaa lagu cabiraa heerka barashirka biyaha isha ay marayaan laakiin keliya asiga go-aan laguma qaato waxaa kaloo la- go-aanka lagula qaataa dhaawaca gudaha isha gaaray oo lagu ogaanayo eh, baaritaanka waxaa kaloo dha- wax lagu sii ogaadaa eh, iyo warbixin qofka laga waraysi qofka lala yeelanayo tusaale ahaan qof leh dhaxal hidde ahaan u leh qof waalidkiis familkiisa ay leeyihin oo kale macnaa aabihiisa biyo leeyahay hooyadii biyo leedahay walaaladii aska weyn oo kale biya indhaha ugu furan oo kale daawa amay qaataan ama qalimo hore loogu sameeyey haddii asina lagu arko calaamadihii inuu leeyahay waa waxay badanaysaa shakiga biyahaani kacaanna waxay u tahay mar labaad risk factor halis ee sheegi karta qofkan indhaha biyo ugu furan yihiin qodobka saddexaadna waa in la arkaa toos loo arkaa xididka dhaawacii gaaray marka saddexdaas qodob oo laisku daray in xididka dhaawaci gaaran la ogaado in biyaha cabirkooda la sameeyo iyo in qofka wareysi lala yeesho oo la ogaado waxaan inuu hiddo u leeyahay in kale haddii hiddo uu leeyahay waxaasoo dhan waxay u yihiin khatar kusii badan karta qofka inuu biyo indhihiisa ay ku furan yihiin marka waxaasoo isku daraa lagu ogaadaa marka xanuunada dadka waqtiyada qaar isbitalku waxay u yimaadaan markay dareemaan xanuunada qaarna maba la dareemaba xanuunkan isagu ma mid qofka uu dareemi karo baa mise waa waa mid aan la dareemin oo dahsoon sida ugu badan tacriifkiisana ku qoran sida buwaagta ugu qoran waxaa la yihahdaa tuugga aragga xada boqolkiiba sagaashan dadka ma ogaadaan xanuunka waayo xanuun badan haddaan complication kale gadaal ka keenin ama biyihii aanu aada u badanin oo madax xanuun badan iyo culeys badan miisaan indhaha ku yeelanin ama aragga oo yaraaday qofkii araglaan uusan la imaanin badan ama dareemaan dadka ayagoo ama fiisita kala maraayo ama si kale un cabiro kale u maraayo oo laga yaabo inuu okyaal aqrisi rabo ama indhaha cuncun iyo xasaasiyadii wax ka cabanayo ama qalayli wax kale ka cabanayo ama okyaal un si u rabo ama araggii yar dareemay iyay yimaadaan ayaa la ogaadaa laakiin xanuun oo si qaasa qofka inta u qabto oo xanuun inta kusoo qabto dhakhtarka keenta badanaa ma ahan xanuunkan
weh ditore sababaha markaad ka hadlaysay hiddaha oo kale ayaad soo qaaday ma jiri karaan waxyaabo kale oo qofka isagu uu sabab u noqon karo ama bini aadam kale ay ku sababi karaan ama daawo qaldan ha ahaato marka ma jiri karaan sababooyin kale oo aada noo sheegi karto haa sababo badanaa jiro oo keeni kara marka laga soo tago hiddaha iyo laga soo tago sababaha ugu khatarta badan oo ugu halista badan qofka aan dareen iyo ogaal badan hadda aan loo lahayn bulshada waxaa ka mid ah daawooyinkan steroidka ah koortka steroidka la isticmaalo ama tobical ha noqoto boomaata la marsado wejiga ama laisku cadeeyo ama qofka si kale xasaasiyad u qaato ha noqoto ama kiniini ha noqoto kiniinka loo yaqaano aboberiska oo degsamadsoonka ama kiniinkan barzolonka qofka siyaabo kale ha u isticmaalo ama xasaasiyad ha u isticmaalo ama xanuuno kale ha u qaato iyo goojooyinka xasaasiyadda ah oo caruurta ilmaha yarar loo qoro ama dhakhtar ha qoro ama ha iska gataan xasaasiyadda indhaha loo isticmaalo oo dhan waxay keenaan xanuunka biyaha indhahay ku sababaan waana nuuca ugu khatarta badan oo qofka si dhaqsi ah indhaha araggan u qaado dhaawaca ugu badan oo ugu degdegsanna gaarsiiyo qofka halka marka loo fiiriya nuucyada kale sida caadiga u yimaado biyaha ah ama hiddaha ku yimaada ama nuuc kale ku yimaadaan waqti dheer qofka inuu soo haayo ay u baahan tahay oo hore looma dareemo xanuunka biyaha waxaa laga yaba qofka in labaatan sano soddon sano in indhaha biyaha ugu furnaadaan oo gadaal laga dareemo dhibkiisa laakiin nuucyadan waa nuucyada degdega qofka indhaha biyaha ugu furo oo degdegan indhaha u tira dadkay ku jiraan daawooyinka la isticmaalo daawooyinkan aada baana loo isticmaalaa kuwa hadda aad sheegtay xasaasiyadda maxaa keenaya dhinacna dhakhtar ayaa ka qoraya oo dadka farmashiya laga yaaba inay ka qaataan ama cisbitaaladii aad baa dadka xasaasiyaddu ay ugu badan tahay marka haddii dhinacan la iska daweeyana dhinacaas kale ayaa halis ay ka imanaysaa maxaa xal ah maxaase keenaya in dhibkaas weyn uu yimaado halka waxaa horta ku jira daawada horta way keentaa waa la hubaa inay biyo keento ama gooja ha noqoto isha lagu dhibciyo ama kiniin la isticmaalo ha noqoto ama sharooba ha noqoto ama boomaato jirka la mari ha noqoto inay xanuunka keenayso waa laisku raacsan yahay boqolkiiba boqol dhakhaatiirtao dhan xalka keliya wuxuu ku jiraa in haddii qofkaas uu daawada qaato ama argiisa uu wax ka dareemo ama xanuuno kale iyo culays dareemo in dhakhtar indhaha si deg dega uula xiriiro khaasatan daawooyinka indhaha loo qaadanayo in dhakhaatiirta aada iskaga jeegareeyaan qofka intaana daawada siin inay bareesharka indhaha ka jeegareeyaan ilmaha yar ama qof weyn hadduu yahay intaba bareesharka indhaha ka jeegareeyaan fantaska indhaha gudaha xididada la fiiriyo inuu horta biyaha hore usii leey in kalo marka daawada isticmaalana follow up loo sameeyo oo lala socdo qofkaas si dhow loola socdo laga jeegareeyo biyahaas intuu daawada qaadanayo o dhan
weh editore horta cudurkan halistiisa maxay tahay calaamadihiisii iyo ayaad ka soo hadashay iyo waxa uu yahay iyo halistiisa maxay tahay cudurkan waxaa lagu tiriyaa cudurada keena indho la-aanta aan waxba laga qaban karin laba noocaa jiro waxaa jiro reversible blindness iyo irreversible blindness indho la-aan la soo celin kara qofka haddii uu indho beelo wax laga qaban karo sida tusaale ahaan qofka hadduu indhaha caad ku yeesho kale waxawaaye waxaa sahlan qofkaas in haddii caadka laga qaado uu dhakhtar fiican iyo khaliin fiican iyo iyo xirfad fiican uu helo waxaa la hubaa boqolkiiba boqol qofkaas hargeysa inuu dib usoo noqonayo xanuunkan biyaha wuxuu ka mid yahay waxyaabaha keeno oo adduunkao dhan irreversible blindness indha la-aanta aan lasoo celin karin haddii biyaha indhaha ay qofka ka saameeyaan inta dhimato dib uma soo noolaanayaan haddii ka wada dilaanne wax damba oo loo qaban kara male walaa khaliin walaa dawo wax dambe oo qofkaa laga laga caawin karo indhaha inuu arag dib u hela ah bataatan maba jirtaba
cudurkan marka halistiisa runtii aad bay u badan tahay daraasaadka qaar kulli waad la socotaa aasiyo kale ayaa hadda la yiraahdaa meelaha ugu faafitaanka badan ayuu ka mid yahay laakiin soomaalida xaggeeda isma lahan dhibka uu geysanayo iyo cudurkan halistiisa iyo wacyigelinta laga sameynaya intay la eg tahay isma laha ma is leedahay gaabis ayaa ka jira xaggaas xagga dhaqaatiirta ha ahaadeen ama dhinacyada kale ee ku lugta leh wacyigelinta ha ahaadeen haa si fiican waxaa waaye nasiib darro horta aniga waddankeena cilmi baarisyo badan lagama sameeyo waxaa jirto dhaqaatiirtii waddanka ku yar oo xanuunkan aada uga lahaa waxaan jirin cilmi baarisyo iyo wacyigelin la-aan dadkii haysata shacabkii oo ayagana aan ku baraarugsaneyn xanuunkan aan u tegayn dhaqaatiirtii aan la xiriireyn baaritaano oo oo jack up oo ayagoon xanuunsan inay isbaaraan dadkeena ma yaqaanaan laakiin adduun kale way yaqaanaan dadka qof waxaa loo sameeyaa regular jack up xanuunkan ma jiraa xanuuno soo labeyn kara oo aad is leedahay elay lehe isagana waa halis in bulshada loo bidhaamiyo haa xanuun labaad oo ugu halis badana jiro asigana oo asina keena indho la-aanta aan waxba laga qaami karin badanaa waxaa ugu khatarsan xanuunkan loo yaqaano m d-ga oo asiga da-da la xiriira iyo xanuunada kale oo macaanka ay sababaan kulliga ayaga arigay saameeyaan marka laga reebo caadka caadka waa fududiya hadda shaqadiisa aada u fududahay waddankeena aada loogu qabtaa waana argiis waa lasoo celiyaa qofka laakiin xanuunada kale oo ku xiga waxaa waaye macaanka oo dadkii hadda aada ugu soo batay daawal bay leeyihiin nooca type oneka iyo type twoga labada noocba dadkeena hadda aada looga helaa marka qofka toban sano meelaha xanuunka oo hayo macaanka ah waxaa bilowdo waxyeeladiisa bilaabato indhaha uu ku sameeyo marka dadkaasna ayagana si xilli hore in la ogaado indhahooda la jeegareeyo xilli horena lala socdo indhala-aantaas ee macaanka keento in aada usoo badanaysa hadda maalmahan dambe taas micnaheedu waxa weeyaan dadka cudurka u nugul ayaa waxaa ka mid a kuwa macaanka qaba
haa kuwa macaanka qaba waxaa jira shabakada dambe aragga yaa dhaawaca wuxuu ku sameysma xididaa ku sameysma dhiig baa ku furma bararaa ku yimaado aragga aada aad aada arag u naafeeyo oo aada loola tacaalo hadda aada u badan marka dadkaasaa kusoo xigo sida hadda xanuunka khatartiisa xanuunkaas labaada khatartiisaasina leedahay oo dadkana ay isku baraarugsaneen
nugulaanshiyaha marka laga hadlayo caalamka xanuunada daraasaadka qaar waxay sheegaan in ummadaha qaar ay u nugul yihiin xanuunada maqaarka qaar waxay sheegaan inay u nugul yihiin xanuunada ee indhaha oo kale afrikaanka oo kale adkeysigooda xagga maqaarka oo kale aad baa loo ammaanaa markaan laakiin lab iyo dhadig u fiirino xanuunkan gulukoomaha gaar ahaan soomaalida xaggeeda yaa u badan horta xagga arag xagga labka iyo dhadiga waa iskaga mid xanuunka labadaba si uu saameeyaa laakiin xagga u nuglaashaha anaga dadka soomaalida ah waa dadka ugu badan ee u nugul baan ku jirnaa waxaa la yirahdaa waxaa daraasada laga sameeyaa mareykanka kale waxaa la yirahdaa african black african americanka dadka madow iyo xanuunkan aada ugu nugul dadka aada ugu nugul waa dadka jinsi ahaan african african africannimada kasoo african kasoo jeedo black americanka loo yaqaano dadkaasa ugu badan caalamka o dhan isku raacay dadka kalena way jiraan laakiin maqaarkeena iyo africannimadeena waa xanuunka aada u noogu badan yahay laakiin labi dhadig waa isku siba uu saameeya asiga kiisas oo xanuunkan ah intee la egyahay intaad la kulantaan hadda sanadihii ugu dambeeyey soo badanaya mise wuu yaraanaya
may wallaahi aada u badan yahay aada u badan yahay waa waa waa nasiib darro inteeda la-eg dadkeen ma oga iclaan fiican iyo iyo ma haystaan iyo wacyigelin ku filan waxaa kale nasiib darro dhakhaatiirtii arrinkan wax ka qaban laheydne wadanka guud ahaan aaday ugu yaryihiin marka aaday usoo badanayaan kiisaska cusub oo mar walba la arkaayo oo marka lagu daro dadka daawooyinkan hadda sida qaladka loo isticmaalayo marka lagu daro iyo dhaawacyada dadka gaarayo marka lagu daro waxa waaye aaday u badanaysaa xanuunka biyaha indhaha dilaan
dadka qaar markaad la kulanto waa xanuun halis ah runtii hadda aidiska oo kale iyo marka laga hadlayo iyo cudurada halistaee weli daawooyinkooda aan laga salgaarin dhakhaatiirtu waxay sheegaan inay kala kulmaan caqabad dadka marka loo sheegayo saad ugu sheegtaan qof isagoo caafimaad qaba inuu isku maray idiin yimid saad u dhahdaan ama u dhihi kartaa aragaagu wuu dhintay boqolkiiba shan boqolkiiba toban baa hartay ka waran arrintaas markaad la kulantaan wallaahi horta waa arrimaha aadka nooga adag waaye qof araggiisii lumay oo haddana aa og tahay aa ogaatay inaan waxba laga qaban karin inaa u sheegto waxyaabaha waxaa waaye aadka u adag qofka noloshiisa waayo markuu ku imaanayo qofka boqolkiiba sagaashan wuxuu aaminsan yahay oo arrintan kula imaanayo in ookiyaalo argiisa lagu soo celin karo wuxuu aaminsan yahay in khaliin haddii loo sameeyo argiisa lagu soo celin karo aaday noogu adag tahay marka laakiin waa loo sheegaa dabcan qofkii looma qarin karo halista indhihiisa iyo dhibka soo gaaray looma qarin karo haddana waa ku qasbaya qofka waa loo sheegaa iyo dee islaamnimadeena iyo bili-aadanimadeena qofkii in ilaahay lagu xiro in loo sheego dee argiisa in haddii ilaahay adduunka ku waayay in aakhir ilaahay janno ugu bedelaayo fadaa'il badan oo axaadiis badan iyo fadaa'il badan iyo qadarta iyo wax dhana loo sharaxaa qofka dadkan waa dadka muslimiin ah oo iimaankooda aada u fiican yahay way iska qancaan badanaa aaday ugu qancaan marka ma dhacday inaad la kulanteen dad xanuunkan uu gebi ahaanba araggii ka qaaday ama halis fara badan uu geliyay aaday u badan tahay haddii aan bishii labo saddex afar shan qofood la arkin ama wayba ka badan yihiinba dad badan oo aan waxba laga qaban karin oo da kasta leh dhalinyaro leh dad waaweyn leh rag leh dumar leh oo intuu saameeyey la baaray la ogaaday in indhihii ay dhinteen maalin kasta haddaan maalintii mar la arkin waxaa waaye isbuucii mar laba waa la arkaa maxaa looga hortegi karaa cudurkan halista ah waxa keliya dadka lagula talinaayo oo oo ka hortaga u ah xanuunkan waa qofka inuu jack up isku sameeyo intuu dee afartanka ka yaryahay hal mar noloshiisa duu sameeya way ku filan tahay mar hadduu qofka afartan sano gaaro qasab waxaa ah indhihiisa asigoo caafimaad qaba xataa inuu jagabka maro isku sameeyo oo la baaro oo la baaro indhihiisa asagoon waxba dareemeynin caafimaad qaba indhihiisa mar la baaro arrinkaasaa lagu ogaan karaa loogana hortegi karaa xilli hore qofka intaa intuu wax arkaayo oo caafimaadkiisana fiican yahay maxaa loo sheegi karaa qofka micnaha cudurka markuu kusoo wajahan yahay oo kale miyaa la ogaan karayaa mise markuu bilowga ku yahay ayaa la ogaadaayoo la yiraahdaa cudurkii wuu kugu bilowday ee ka joog mise waxaa jirta fursad la dhihi karo qofka allay lehe calaamadahaas ayaa noo muuqda saa isaa sameey intaba waa la wada sameeyaa tusaale ahaan qofka familkiisao dhan ee indhaha biyugu wada furan yihiin asiga laakiin caafimaad qaba waxaa qofka lagula taliyaa inuu dee regular jag up sameeyo oo oo loo waqtiyeeyo labadii sano saddexdii sano mar indhihiisa inuu baaro asigoo caafimaad qabo waayo halis wuxuu ugu jiraa asina indha biyaha indhaha ugu furmaan mar waa hooyadii leedahay aabihii leeyahay walaaladii asiga la dhashay qayb ka mid ay leeyihiin qofkaasoo kale asigoo caafimaad qabo ayaa waxaa lagula taliyaa in uu indhaha baaritaan maro qofkaas uu caafimaad qabaa si ka hortag ahaana loo baaraa qof labaadaa jiro calaamadihiia lagu arkaa laakiin biyihii weli dhaawacii ma gaarsiinin dhib badanna ma gaarsiinin qofkaana waxaa lagula taliyaas in lala socdo oo nuuc waxaa jiro shaki inuu jiro yaa loo sheega qofka shaki indhaha biyaha jiro waa lagula soconaya waa la yihahdaa qofka waa lala socdaa qofka saddexaad qof biyihiiba qababa oo karateereydii oo diagnoski ahay oo go-aanka loogu gaaraya biyaha qofka inuu qabaa kulli wada buuxiyey oo bresherka ama kacsan yahay ama examinationkii oo la fiirinayo xididka dhaawac intii gaartay loo ogaaday in qofkii biyihii heerkii biyihii ku furan yihiin la gaaray ama argiisii la tijaabiyey oo visual fadhigiisii aragga ka maqnaa hareeraha la tijaabiyey inta maqnad la ogaaday qofkaasna asina toos waxaa loo bilaabaabo dawada loo bilaabaa waana lala socda qofkaas
cudurka marka maxaa dawo u ah inta hadda la hayo haddii laga helo qofkii inuu cudurkii ku dhacay oo kale oo xaaladiiba uu ku sugan yahay maxaa u xal ah maxaad kula tacaalaysaan dawooyinka ugu muhiimsan hadda alxamdulilah dawooyin badan baa yaalla wadanka oo la helaa dawooyinkaas loo qora qofka haddii biyaha mar lagu arko badanaa waxay u badanyiin goojooyin u badan indhaha loo isticmaalo qeyb ka mid ah soo saarista biyaha indhaha ku dhex wareego aquasumarka loo yaqaano productionkooda yareeyaan in biyahaas lasoo saaray yareynayaan qeyb ka mid a waxay furayaan meesha biyaha ee mar lahayeen furayaan marka dawooyinkaas oo dhan hadda waa la wada helaa alxamdulilah hal daawo hal goojo qofaa ku filan qofka qaarkood ayadoo laisku daro laba nooca oo hal gooja la siiya qof dadka qaar waxaa la siiya haddii ku filnaan weyso laba laba goojo kale nooca la siiya dadka qaar ilaa saddex goojo ayaa la gaarsiiyaa dadka qaarkood kaniiniyaa loogu daraa oo yareynayo barasharka biyaha intaasoo daawo hadda waa la helaa alxamdulilah marka daawadaas ma treatment lala noolaanayoba mise waa mid xadidanoo waqti ku eg sida badanaa biyaha ee dabacadda lagu yaqaano daawooyinka loo qaato waxay ku jiraan daawooyinka croniga ah xanuunada croniga ku jiraan biyaha waa xanuunada waqti dheer qofka ula noolaanayo waaye marka daawada waxaa la siiyaa qofka intuu nool yahay badanaa oo daaweyn istaaga ma ahan xanuunkaas intuu qabo dhan daawada uu ku qasbayan qofka in daawadaas qaato ilaa iyo wax yar dadka laga soo reebo oo daawada aan qaadan karin ama xanuuno khaas ee qabo oo daawada la siinayo biyaha kale dhibayso xanuunada kale uu qabo ama dawadii ku xanuunsanayo kale ama dawadii aysan ku filnayn inay biyihii kontaroosho kale qofkaasoo kale asina xalal kala jiro oo loo sameeyo
maxaad nooga sheegi kartaa marka xalka kale xalalka kale waa nooc waxaa waaye lasera loo sameeya qofka oo meel yar biyaha marana loo furaa ilmaha yaryar nooc qaasa loo sameeya gonitomi la yiraahdo dadka qaar trcoloblasti xanuun baal la yirahdo lesera loo sameeyaa marka ugu dambeysana baal qalin kale waxaa loo sameeyaa asigana ee loogu furaayo biyaha wadaday mar lahaayeen marka dadka waxay dhahaan marka biyaha laga xira yirahdaan bilcagsi biyaha lama xiray waxaa waaye biyaha ishii ku xiran yihiin waa laga soo furaa banaanka loo soo furaa qalimadaasa loo sameeyaa marka gabagabada ayaan kusoo dhawaanay qaliimadaas iyo daawadii aad sheegtay joogtada loo qaadanayay kee wanaagsan ama inta badan dadka la siiya oad kula talisaan sida fiican oo aan dhib lahayn waa qofka dawada inuu qaato waaye haddii dawada ku filnaato uu dawada isticmaalo xanuunkiisii controlan yahay oo aan dhib jirin oo lala socdo la socod dhow lala socdo lixdii bilood sanadka mar lala socdo cabiradiisa iyo iyo iyo miisaankiisa wixiisana lala socdo biyaha qofka sida ugu fiican ugu dhibka yar aan dhibaato lahayn waa inuu dawada qaato waaye saasaa lagula taliyaa laakiin dadkeena waxay u badan yihiin duruufo xaalad duruufo dhaqaale qofka inaan dawadii dawadan biyaha loo isticmaalo dawooyin kale way ka qaalisan yihiin qofka inaan dawada qaadan karin oo gadan karin oo kale waxaa loo sameeya qofkaas qaliinka oo ku qasbaya in loo sameeyo waxaa dhacda dadka inay baadiyi ka yimaadaan oo dawada helitaankeedii ay ku adag tahay dadkaasna waxaa lagu taliyaa qaliinka in loo sameeyo marka xaaladahaasa waxay keenayaan marka dadka in qaliinka lagu sameeyo laakiin sida fiican hadduu qofka heli karo dawadii oo gadan karo dhaqaale ahaan oo helitaankeeda heli karo aanu ka weyneyn meesha uu degan yahay oo mar walba ka heli karo haddii cabiradii dawadii markuu isticmaalayo cabirkii wax walba oka yihiin waxaa boqolkiiba boqol fiican oo dhib yar in dawada qofka qaato waayo qaliinka complication uu leeyahay waxaa kamid a complication qofka marka biyaha laga xir kadib infection wax qaaday ishay waxaa suurtagal ah in biyihii mar laga xiray haddana mar kale inay kusoo noqdaan waxaa dhici karta waxaa farsamo bilaadan in dhibkii dhibka weyn qofka ku yimaado marka boqolkiiba sagaashan qofka waxaa lagula taliyaa inuu dawada qaato
ugu dambeyntii indhuhu waa nicmo weyn weeyaan allah subxaana watacaalaana lam najcal lahu caynayn waatan uuna leeyahay oo uu inagu manna sheegtay xanuunada indhaha way soo badanayaan macaasida aragga iyaduna way badanaysaa oo tiknolojiyadda siday u horumartay waad la socotaa dadka qaarna allah iyagoo mu'miniin ah ayuu imtixaamaa marka maxaa wacyigelin ahaan aada usoo jeedin lahayd dadka ku dhageysanaya ugu dambeyntii dadkay dhegeysanaya waxaan usoo jeedi lahaa tal ahaan in horta indhahooda ee baaritaanadaas dhakhaatiirta ay la socdaan indhahooda baaritaankooda inay la socdaan oo marba heerku maraayo tusaale ahaan qofka noloshiisa dee mar ama laba mar intuu yaryahay la fiiriyo haddii dhakhtar fiican uu fiiriyo oo si fiican loo jeegareeyo oo indhahaaga waa caafimaad qabaan la yidhaahdo haddaanan xanuun imaanin waa ku filan tahay haddii qofka afartan sano daadiisa ay gaarto waxaa qasab ah in sidaasoo kale asina uu mar iska fiiriyo indhihiisa haddaanan xanuuno kale jirin sida dhiigarka ama sokorta ama dhibaatooyin kale haddaanu jirin talooyinka guud oo mar walba dhakhaatiirta ay bixiyaan waxaa ka mid ah qofka inuu helo hurdo ku filan qofka inuu helo waayo indhaha intuu qofka soo jeedo oo dhan indhaha way shaqaynayaan halka mar indhaha nastaan waxaa qofka markuu jiifo oo hurdaayo waaye rasuulkana sal allahu alay wasalamna talooyin badanuu naga siiyey xagga hurdada rasuul sal allahu alay wasalam wuxuu nagula nagu faray na faray in bacdil cishaaga aan la soo jeedin oo hore loo saaxdo saasoo kale rasuul sal allahu alay wasalam khayluushada in la khayluushado oo barqadii oo kale ama duuradii ama duur ka hor ama duur kadib oo kale wax yar la khayluushado snaab la yiraahdaa xagga luqadda ingiriiska in la qaato qofka snaab yar qaato indhaha xoogaa duurada kale u yara nasto u hirgelo isticmaalka badan daawashada badan iyo waxaan hadda aalidan soo baxay waxaa ka soo baxo shaashadaha light blue light la yidhaahdo oo khatar ah indhaha oo aada wax u yeelo qofka haddii aanu ka maarmayno aada u isticmaalaya inuu isticmaalo protection oo kayaale oo ka celiya iftiinkaas inuu isticmaalo indhaha haddee qaleyl wax ku yimaadaan waxyaaba ugu fiican oo nafaq ahaan cunugga qofka wax tara waxaa ugu muhiimsan waxaa waaye maadada fitimin eega la yidhaahdo indhaha aada wax u tarta maadadan waxaa laga helaa ugu qanisan hilibka iyo khudradda cagaaran sida kaaroodka iyo barbarooniga waxyaabaha salarka la isticmaalo waxyaabahaasa ugu qanisan qofka inuu khudaartaana isticmaalo nafaqo indhihiis ku filan hilibkaas inuu mar un wax ka isticmaalo noloshiisa oo maalin maalinla ah arrimahaasa lagula taliyaa intaasaa ugu muhiimsan insha allah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ee caawa xalaqadeen waxaan ku qaadanaynaa timirta ee miraha timirta ama geedka timirta ee wuxuu ka mid yahay khudrawaadka ama ee een miraha aadka iyo aadka u qiimaha badan ee waa geed ka baxa ee dhulka kulaylaha ah ee dhulka saxaraha inta badan ee kuleylka ah tropicalka ayuu ka baxaa Ee, sidoo kale miraha timirta ee, nusuusta iyo axaadiista ee, wax badan ayay diinteen inoogu sheegtay ee inoogu sharaxday Ee, maalin kasta oo la cuno ah, timirta ee, aad iyo aad ayay faa'iido badan u leedahay Ee, sidoo kale nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee, uu ku afuri jiray afur kasta ee, timirta ayuu daa'imi jiray haddii timirta uu waayin biyaha caadiga ayuu ku afuri jiray Ee, timirta marka ee, waxay ka mid tahay waxyaalaha aadka iyo aadka uu isticmaali jiray nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee faa'iido badan ayay inoo leedahay Ee, sidoo kale axaadiista ka sugan ee, qeyb ka mid ah saxaabada ee, caaisha ee, radiallahu canha waxaa ka sugnaaday ee, guryaha aan timirta laga helin inay la mid yihiin ka anama guri aan raashiin lahayn inuu kale inuu la mid yahay Ee, sidoo kale timirta waxay kordhisaa tamarta iyo awoodda Ee, waxaa qur-aanka lagu sheegay ee, markay dhalaysay maryama binti cimraan nabiyullaahi ciise calayhi salaam ee, in loo sheegay inay cunto timir si ay xanuunka foosha uu ugu fududaado islamarkaasna ay u hesho ee, awood iyo tamar si ay markaasi u dhasho markay umuleysay sidaas daraaddeed marka timirta faa'iidooyin badan ayay inoo leedahay meelaha marka aan ka heli karno marka fitamiinaadka iyo maadooyinka laga heli karo waxaa ka mid ah fitaminada iyo macdinta toddoba vitamiin ayaa la sheegaa inay ka kooban tahay waxaa la sheegaa toddoba vitamiin ilaa iyo kow iyo toban macdin in laga heli karo timirta sidoo kale sodiumta iyo potassiumta iyo vitamin c-ga iyo waxyaalaha la midka ayaa laga helaa faa'iidooyinka ama shaqooyinka jirka bani aadamka ay u qabato timirta waxaa ugu horeeya inay soo saarto vitamin a-ga kaas oo shaqada indhaha aragtida dhow vitamin a-ga inay soo saarto taas oo shaqada indhaha aragtida dhow iyo aragtida fog iyo indha la-aanta ama habeenisada waxa loo yaqaano inta badan ay u fiican tahay sidoo kale waxay la dagaalantaa colostrolka waxaa ku jirta maado la yidhaahdo bectin taasoo dhinta lana dagaalanta heerka colostrolka ama dufunta dhiigga raacda sidoo kale waxay kor u qaadaa timirta immune systemka ama awoodda jirka bani aadamka iyo tamarta sida aan soo sheegnayba waxay la dagaalantaa infectionka jirka si guud ahaaneed dhiigga hadduu raaco hadday kaada raacdo intaba wuxuu ka hor waxay ka hortagtaa timirta suuska ilkaha gala maadaama ay ku jirto maadada la yidhahdo fluoride la yidhaahdo ilkaha suuska gala iyo waxyaalaha la midka ayay ka hortagtaa markii la cuno kadib waxaa la rabaa in la cadaydo oo maadaa ku jirta laakiin haddaad ka tagto macaankaas waxaa laga yaabaa dhanka kale inay saamayso ilkaha godadka ay gasho waxay ka ciyaartaa door weyn oo enerjiga iyo awoodda inay bixiso sidoo kale waxay ka hortagtaa caloolo fadhiga waxay u fiican tahay neef mareenka ama arti-ga waxa loo yaqaano haweenka uur kale ayay u fiican tahay sida aan soo sheegnayba maryama bint cimraan in ay soo isticmaashay xilliga ay foolanaysay sidaan usoo sheegnayba hadayti in loo waxyooday inay cunto timir si foosha iyo xanuunkeeda ay uga yaraato sidoo kale anemiyada ayay ka hortagtaa lafa xanuunka ayay ka hortagtaa kansarka caloosha ayay ka hortagtaa waxay awood siisaa xagga xagga raganimada aada iyo aaday kaalin weyn ugu qaadataa activity badanay bixisaa xaggaas aaday ugu fiican tahay ragga marka waxyaalaha kale dawooyinka iyo waxyaalaha lamidka ka daba wareega timir badan xaddi badan hadday isticmaalaan dhankaas waxaan isleeyahay way ka kaaftoomi karaan sidoo kale waxay ka hortagtaa timirta kansarka maqaarka ku dhaca sidoo kale indha xanuunka oo soo sheegnay daalka tirada badan iyo korjajabka lafa xanuunka joogtada ah sidoo kale waxay ka hortagtaa tinta lumaysa ama tinta bidaysa bidaarta iyo waxyaalaha la midka ah waxay kor u qaadaa habdhiska neerfiyaasha systemka bani aadamka sidoo kale waxay daaweysaa shubanka caloolo fadhiga waxay ka hortagtaa sidaan sheegnayba habeenisada baabasiirka ayay u fiican tahay iyo waxyaalaha la midka ah aad iyo aad aa umahadsantihin أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay xaliime axmed yuusuf waa haweeney ka timid dalka switzerlan sannadihii u dambeeyeyna ka tirsaneed shaqaalaha dowladda federaalka waxay sheegtay in saraakiil iyo madax ka tirsan dowladda federaalka ay kula kaceen gaboodfalo kala duwan iyadoo xabsi la dhigay loona geystay tacdiyaad kala duwan waxay sheegtay in wakhti xaadirkan ay u baqaysa nolosheeda lagana qaatay baasaboorkii ay laheyd ragga ay sheegtay inay dhibaateeyeen waxaa ka mid ah mahad salaad oo ahaa taliyihii hore ee sirdoonka dowladda federaalka magacayga waxaa la yidhahdaa xalime axmed yuusuf waxaan ahay gabar soomaaliyeed waxaan ahay hooyo waxaan ahay dhallinyaradii dee dibadda kusoo kortay waxaan kusoo koray magaalada jeniiba oo wax kusoo bartay dalkayga waxaan ahaa dadkii maaragtay dee dal jacaylka u yimi ee wadan jacaylka maaragtay wadankana qayb ka ahaadaan u yimiday dowladdeeda shaqo badan baan usoo qabtay alxamdulilah ilahi waa igu soo asturay hadeertana waan u hayey waanan u hayaa weli horta anigu qofkaasaan ahay sida dowladdii aan labayo tobanka sannadood u shaqaynayey ee aan dee maaragtay naftaydiiba usoo huray oo shaqooyin wanaagsan uga soo tegey ayaa la igu dulmiyey dad dacweyn iska madani ah aan furnaaba maaragtay aan maaragtay isku haysanaba maaragtay waxay xiriir la leeyihiin siyaasiyiin waaweyn saraakiil waaweyn marka hawshii markii dambe waxay noqotay hawl adigu framing isu bedeshay oo siyaabo badan loo turjumay meelo badan iga saamaysay gaashaanbuur noqotay marka aad bay igu adkaatay xeerkii soomaaliga dastuurkii waa ku nabadgeli waayey nafyo maalba marka ma garanayo soomaali inaan usoo dhigta mooyaane oon soomaali taladeeda u dhibta mooyaane saraakiil wuu ka mid yahay cabdilaahi madoobe xeerar alyaal wuu ka mid yahay yaxye siciid cabdilaahi madoobe hadda waa taliyaha saldhigga howlwadaag xeerlaalye yaxye siciid isaguna waa xeerlaalyihii kiiskii luul cabdicasiis difaaci jiray gabadha kaliya difaacaya waay marka waa dadka ugu waaweyn ee player actorska ka ah laakiin waa waa waa dad yar macnaha waa waa awood yar waaye dad waaweyn baa ka dambeeya oo mahad salaad ku jiro cabdinaasir xaashi garoon ku jiro oo maaragtay de wasiirka cadaaladda de waa qofka shaxda maaragtay ciyaaraya daha gadaashiisa haddaan isku dayo soomaali ahaan anigoo magaalada iska jooga ayaa maxaan ku rahdaa isha gurigeygii la galay waa la isoo wacay ninkii mulkiilaha guriga isoo wacay ee handaday alaabteydii baa la gurtay gaarigaygii baa la gurtay shaqadeydii baa la tegey kabacdi anigoo cadaalad raadinayo maxkamaddii jooga maxkamaddii qaab afduuba la iga soo jiitay de macnaha maxkamaddii anigoo jooga cadaalad raadinaya maaragtay maxaan ku rahdaa isla saldhiggii eedan ninka kala shaqeynaya hawshan ku howlanaa ayaa uu saldhiga waxaan ku dhahdaa maxkamadda afkeeda igu arkay marka maxkamadda inaan galo ii diido iga soo jiido inuu iga soo jiido damcay anna waan qayliyo attentionkii dadkan soo jeediyey so isagiian waxaan gaarsiiyey position uu ku qasbaado inuu aniga ifaaloo gareeyo meeshuu awal rabay inuu iga soo jiito maxkamadda laakiin faalogareynta laftirkeedii wuu xubna meesha ku lahaa awood bay igu dhex sheegtay askartii baa meesha nagu dhexaysay isaguna wuu damdamliyey waxbuu soo qoqortay marka markii la isoo xidhan ogaan doonaa saddex qodob inaa markaa laygu soo eedeeyey oo kale ah isku day dil iyo waxaa laigu soo eedeeyey burburin hanti dadweyne iyo maxay ahayde ay sheegeen maxaan ku dhahda qodobka saddexaad maxaa tahdiid ha tahdiid saddexdaa qodob oo ah harassment waxaa kaloo meesha jirta markii la xidhay maxaa lai gaarsiiyey tacadiyaa iigu yimi tacadiyada si openly ah baan qaar uga hadlay qaarna ilaa iyo hadda kama aanan hadlin diyaarna umahina ka hadla hadeerto mahad salaad wuxuu sameeyey he engaged wuxuu engage gareeyey qof kasta oo maaragtay siyaasad ahaan ka qayb qaadan kara inaan shaqadayda waayo wuxuu sameeyey inuu ka qayb qaato inaan waayo cadaalad wuxuuna sameeyey inuu ka qayb qaato protection adag inuu usiilgareeyo ninka la yidhaahdo cabdinaasir xaashi garoon taas exactly wuxuu igu sameeyey aniga dhibaato badan baa lai gaarsiiyey dhibaato aad iyo aad iyo aad iyo aad u tiro badan baa lai gaarsiiyey aad dad aad u tiro badan baa la isugu kay tegey siyaabo kala duwan baana engage garaysay waxyaabaha la igaarsiiyey ma aaminayo inaan ka dhaqmayo ama aan ka noolaan karo jeeraan helo cadaalad ummadda ilaahay wada daawanaysa aniga yoolkaygu waa ha weynaada ha yaraada awooddu lahaadaba ha doona awooddu doonaba ha lahaadee waxaan doonayaa in la isu kahayo shubo maxkamad soomaali maxamed ila daawato aragto dulmiga la ii geystay hadday dhaqan ahayd hadday dhaqan ahayd iyo haddii maxaan ku dhahdaa siyaasiyiin ay ahayd iyo haddii maxaan ku dhahdaa ganacsatadii ehelkayga ahaa wixii la ii geystay gaboodfaladii la ii geystay wasaaradihii iyo protectionka aan ugu lahaa tii haweenkii aan u dacwooday aniga isiiya cadaalad iyo madal aan ku garbaxo lana dabaasho waxaanad aaminsan jira anigu soomaalinimo sidaasoo ima keenin halkan labiyo toban bilooda la ciila soomaali horteeda raba inaan ku ciilbaxo wax kastaa laygu sameeyey wax kastaa laygu sameeyey wax kastaa laygu sameeyey tegina maayo soomaaliya anigoo nadiifaan imi xaqna waxaan u leeyahay anigoo nadiifa inaan ka baxo nood ina qof bilaadan afkiisa noloshayda dhan lagu baabi'iyo cuqubo allaha idinka soo saaro cuqubo ummadda calaamo ka ifta allaha idinka soo saaro gurigiina allaha ka gurigiina allaha idinka tuso awlaadiina iyo ubadkiina allaha idinka tuso waxaad igu samayseen maalinka la qatan yahay ee la qaawan yahay qiyaamaha ilaahay hortiina waan idin haystaa idinma cafiyo idinma cafiyo qiyaamaha maalinka la qatan yahay ee la qaawan yahay ilaahay hortii aanan cidina awood lahayn ee aanay hayb iyo haybada jirin anigoo hooyo ah intii aad iga soo ooheysayseen habeen madow ee aan sujuudda rabbigii abuurtay ku beriyey qiyaama waa idinku haystaa
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي